bismi illaahi raxmaani raxiim mudane madaxweyne wasaaradda boosta iyo isgaadhsiinta oo aad xilkeeda iigu magacowday afar iyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo saddex iyo tobanka xilkeedana si guud aanu la wareegay bishii toddobaad kowdeedii ayaa maanta waa bishii sagaalaad sagaalkeedii kaa codsanaynaa in aad noo dhagax tigto si aynu u beddelno daartii dawladdii ingiriisku ay dhistay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaad toddobiiyo afartankii mudane madaxweyne oo aanu ka rajaynayno inay noqoto daar aynu dhiganno aqoon iyo qalabkii lagu kala hagi lahaa dalkeenna hawadiisa si aannu ugu soo dhowaanno shirkadaha isgaadhsiinta ee sida gaarkaa loo leeyahay oo maanta aad iyo aad dalkeenna u hana qaaday si ay wasaaradduna ugu soo dhowaato oo annaan iyaga ula soo hadhin mudane madaxweyne inaad noo dhagax dhigto oo aannu daartaa furanno ayaannu kaa codsanaynaa aad iyo aad iyo aad baad mahadsantahay ku soo dhowoy mudane madaxweyne
شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرحد way beermaanta ay tahay inaan halkan dhagax dhigo wasaaraddii boosta isgaadhsiinta taasoo ah tallaabo weyn aynu hore u qaadnay insha allahu tacaala maalima maalinta ka dambeysa ayaynu sii kordhin doonaa maalin walba tallaaba aynu qaadi doonaa maantana waxaa weeye taasi horumarka aynu ku tallaabsannay iyo kuwa inoo soo socda intaba ayay ka markhaati tahay markaa waxaan aad aad farxad iigu tahay inaan maanta ka soo qayb galo inaan furitaanka halkaana dhagax dhigo hoostiya isgaadhsiinta wasaaraddaas waan filayno inay horumar weyn ka tari karto dalkii dadba u gonin karto waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaynu librariga qaranka somaliland national library inaynu dhagaxii uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu inoo dhigayo waxaan marka hore u mahadnaqayaa madaxweynaha oo dhulkan ina siiyey labiyo tobankii augost waxaa kaloon halkan uga mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada samsom cabdi aadan oo runtii la'aanteed aanay suuro gasheen waxaa kaloon jeclay inaan uga mahadnaqo wasiirrada kale ee iyaguna runtii muddada aanu ka soo shaqaynaynay ee wasiirka balaaninka sacad cali shire uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada xirsi uu ka mid yahay wasiirka hawlaha guud cabdirasaaq uu ka mid yahay wasiirku ayaa ku wareejinaya oo laba kelmada odhan doona dabeedna madaxweynaha ayay wasiir ku wareejin doonaa insha allah bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle maanta inaynu joogno halkan dhulka intaa la eg oo uuna siiyey madaxweynuhu in laga dhigo rurta kutubta ee qaranka somalilan laga bilaabayo hargeysa dabeedna insha allah ilaahay hadduu inala qabto aynu u gudbi doono riijanadoo dhan in laga sameeyo national library meel kastoo inoo suuro gasha maanta halkan waxaynu dhagax dhigaynaa rugtii librariga ee loogu talagalay inay noqoto tii qaranku lahaa oo dawladdu ay gacanta ku haynayso qoladanna aad baan ugu mahadnaqaynaa samatalis oo runtii iyagu fikradda aad uga soo shaqeeyey oo dhisaynka keenay oo juhdi badan geliyey inay suurooyo annaguna dawlad ahaan halkii kala bilownay sacad cali shire oo runtii gacan weyn ka geystay wasiirka howlaha guud oo runtii dhulkan aad noogu dadaalay inaanu helo iyo wasiirka boosaha iyo isgaadhsiinta oo runtii si fiican intuu naga yeelay noogu noo ogolaaday inaanu dhulkii halkan aanu qaybtan oo aan markii hore la isticmaalin librariga laga sameeyo madaxweyne waxaan jeclahay oo adigii nagu dardaaray nagu adkeeyey in bajetkana adaa sheegi doono lacagtii adigii khasab imika ha loogu daro marka insha allah dawladduna gacan weyn bay ka geysanaysaa sidaa baan kusoo
bismi illaahi raxmaan iraxiim farxad weyn bay ii tahay maanta inaan halkan aan ka furo oo dhagax dhigo national librarygii wixii lo odhan jiray oo ah librariga qaranka halkaas oo wax weyn taariikhda iyo ummadda wax ka tari doona waxaanan aad iyo aad ugu bogaadinayaa wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda ku shuqula intii ka howlgasha oo dhan insha allahu tacaala waxaan filayaa amaan rajaynayaa inuu noqdo mid ummaddeenna iyo dadkeenna iyo aadadan waxu tara oo taariikhdeenna iyo dalkeennaba urusha oo ummadda iyo dadka inaga dambeeyaaba ay u ahayaan inuu noqdo ayaan rajaynayaa annaguna wax alle waxaanu kala hadhana ma jirto dhagax dhiggaa wixii aanu miisaanadda ugu darano waan ugu darana sanadkan maanta ah iyo wixii ka dambeeya intaba siduu u hirgalo uuna socdo insha allahu tacaala waxaan ka baryaa ilahay inuu nagu guuleeyo inuu inaga dhigo mid inafaca dalkeeda dadkanaba anfaca wasalaamu calaykum waraxmatullah